الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبيه الكريم إمام الحنفاء وقائد الغر المحجلين وعلى آله وأصحابه الأخيار الأظهار الأماجد على التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد وxadiidka kun iyo saddex boqol iyo saddexiyo labaatan ee ka mida baab atarhiib min masaawi اakhlaaq iyadoo la isu diiday akhlaaqda xun la iska ereeyo la iska firdhinayo qofka looga digayo wacan bahdi bni xakiimi can abihi can jadihi radia allahu canhum qaala qaala rasuulu اllahi salى اllahu alayhi wasalam nabigu wuxu uhi waylun halaag liladii qofkiibuu usugnaaday yuxadisu sheekaynaya fayakdibu been sheegaya liyudxika bihi si uu beentaa ugaga qosliyo alqawma qolada uu sheekaynayo waylun lahu kaasi wuu halaagsamay uma waylun lahu waa halaagsamay akhrajahu halaaثa wa isnaaduhu qawiy xadiidka sanadkiisuna waa qawi xoog buu leeya waana daliishan karaa xadiidkani waxa uu eedeynayaa beenta macnaha qofka kadaabkaa qofka kadaabka ah ee beenta sheegaya aafada iyo eedda uu leeyahay ayaa halkan xadiidkan saxiixa uu sheegay xasanka ah nusuus fara badan oo kitaab iyo xadiidba leh ayaa beenta xumaanteeda ka warramaysa waxaa ka mida xadiidkan waxaa ka mida aayadda suurat lisraa ku sugana ilahay ui walaa takfu maa laysa laka bihi cilm ha raacin waxaanad aqoon u lahayn waxaa ka mida aayadda suuratu qaaf ku sugana ilahay uhi maa yalfidu min qawlin ila ladayhi raqiibun catiid macnaha qofku dee hadalka u ihahdaaba waa qoranya wada tirinay axaadiista waxaa ka mida xadiidka uu nebigu ka warramaya munaafiq waidaa xadaa kadab marka uu qofku waramayo been buu sheegaa iyo axaadiista kale soo socota beentii haddaba haddii qofku marka uu dadka u sheekaynayo hasaawaha iyo muxaadasada iyo maaweelada uu been ku maaweeliyo dadka been ugu sheekeeyo kabsankiisa iyo dicaayadiisa iyo sheekadiisa iyo qaarkood baa dadka iyo majaalistan had iyo jeer qaadka waxaa markuu hadalku dhammaado ila hadalku wuxuu leeyahy wakti buu leeyahy xoogaa baa la yaro wadayaa kolku saacada hadalku dhammaado waa in beena la alifo been baa la alifayaa qaarkood baa dabeetana ilaa aakhiro ka sheekaynaya markuu marqaanku lasii dheeraado hebel baa aakhiro hebel ku arkayoo dabeetana hebelkii kaluu fariinu soo dirayoo wuxuu ihi hebelow haddaan caynkaa noqon lahay manaa qofkii waa beentii buu xalaashaday istihzaa wuxuu ku jeesjeesayaaba shay qaybahoo maqan oo aakhira iyo arrimaheeda ah ayuu ku dheeldheelayaa hadal badnaantii ku dar ilaa afar shan dembiyo isa saara ayuu qofkii ku dhacay beentu waa jirtaa mararka qaarkood oo shareecaddeenu ogoshahay xadiid saxiixulbukhaari iyo muslimba ku sugan baa saddexdaa jeer sheegay nebigu waxa uu yidhi qofka ummadda islaamka heshiisiinaya ee kanna khayr ka qaadaya kanna khayr ka qaadaya war wanaagsan macnaha kanna wax wanaagsan buu ka soo wariyey kanna wax wanaagsan been baanu isugu keenay kaa beenaale lama idhaahda bu balaayo ka weyn buu aamusiiyey waxa ay leedahay caaisha xaaskii nebigu maan maqal nebi maxamed isagoo beenta fasaxaya ilaa saddex jeer mooyaane fi lxarbi walislaaxi bayna annaasi wa xadiidi rajuli imra'ata wa xadiidi lmar'ati zawjaha mar waa kolka dagaalka alxarbu khudca dagaal waa xeelad iyo xarfad iyo farsamo marka haddii aad dareemayso basaasiinta oo dhan iyo beriya baaska haddaad been sheegto inay xaggaa u yaacayaan oo cadowga aad jaanis ka heli karayso aad ku gumaado waa la sheegi waayo taasoo kale waa mid midda labaad waxa weeye dadka dhexdooda la islaaxiyo oo runta isku dirka ah dadka dhexdooda laga sheegaa waa isku dir ee run lama yidhaahdo waa run inkaar qabto beenta dadkii kala tegey ee isdhacay la isugu keenayaana waa hee waa been runtaa kale ka khayr badan waa laba marka saddexaadna waxa weeye ninka iyo xaasku beenta isu sheegaan hadda waa mararka qaarkood wada ogo haddii dee aada xalaashato waxba ka hagaagi maayaan haddaad xalaashato oo iyana ay xalaashato adna aada xalaashato dee beenaalayaal isku biiray baa noqonaysa waxa weeye marka aada dareenaysa sucu arrin arrin markuu kugu adkaado ama iyada uu ku adkaado ee saaxiibkii uu cadhoonayo odaygiibaa cadhoonayao gidaarka madaxa ku dhufanaya ama iyada waabay cadhoonaysaaboo balaayo kala dhacay markaasoo kale ayuu ka biris siinaya ma badne waa balaayo ka weyn baa lagaga yaro dhex baxaya ee ma aha caadaystaha noqone saas wey cashadiio halkan taalla haddii aad tidhaahdo mid baa soo cunay oo iyaduna ay kan ku dhabar jabtay oo ay xanaaqayso oo dabeedna mushkiladi dhacayso oo aad tidhaahdo abateedkaygaan caawo wanaagsanayn wax labakan caawo cuni karayaa ma jiro waxbaa iga yarsi ah cilad be dabeetana ay kuu cudur daarto martida uma siiso ya dala male waa farsamooyin noocaas xusnu takhallus saas weeyi waayo dee nusuustii baa laisla akriyaya wacan anasin radia allahu canhu can inabiyi sala allahu alayh wasalam qaala nebigu waxau ihi kafaaratu man qof kafaara gudkiisa waxa lagaaga dhaafayo ikhtabtahu aada xalatay an tastakfira lahu waa inaad dembi dhaaf ilaahay u weydiiso rawaahu alxaaris bn abi usaama biisnaadin daciif xadiidku waa daciif laakiin wuxuu tilmaamayaa kafaaratu man igtabtahu qofkaad xamatay xantiisa waxa lagaaga dhaafayaa inaad ilaahay dembi dhaaf u weydiiso de hadduu saxiix noqon lahaa waabaynu ku luubin lahayne wuu daciifay kana wuu inaga daciifay wuxuu sheegayaa xadiidku qofkaad xamato haddii aad ilaahay dembi dhaaf u weydiisay allahuma kfir lahu allahuma kfir allahuma kfir lahu min dunuubi aada saa ugu dembi dhaaf lagaa dhaafay laakiin la codsan kari maayo waaya sidaa daraaddeed xalka u wanaagsanee waxa weeye qofkii aada xamatay inaad tidhaahdo war waan ku xantay ee cafi haddii fitna ay ka dhalanaysana waxba ha u sheegi hadduu ku dhaa maxaad igu xamatay sida wanaagsan waa inu dhaa waan kaga cafi hadduu laakiin ku dhaa bal ii sheeg waxaad igu xamatay oo aada u sheegtay balaaya ka dhacaysa waxba ha u sheegine waar ilaahay dembigaaga ha dhaafe waa lasyar fajaasayaae iga cafiyun ku dah waxaa xanta la yidhaahdaa aad bay uxun tahay oo dee qur-aankaaba tusaalihiisu kugu filan yahay ayuxibu axadukum an yaakula laxma akiihi maytan fakarihtumuu waاtaquu اllaha ina allaha tawaabu raxiim midkiin miyuu jecelya walaalkii oo geeriyeystay oo dhintay inuu meydkiisa cuno waa meydki waa qofkani waa meyd meyd oo dhanna maaha waa meyd bani aadam mayd kale maaha waa maydkii walaalo ka ah hooye kula dhashay marka kii hooye kula dhashay geeridiisaba aad ka naxsanay haddaad afka u qaaddo oo aad dhaxamkiisa cantuugto bal sideebaydan la tahay buu lahay jawaab bay lahay nagama sugina wuxuu ihi fakarihtumuu dee iwaa nacay ma jeclihin deetana saa u nacay kan maqan iyo kan ee kanna naftiibaa ka baxda wuu maqan yahay kanna wuu kaa maqan yahay marka labadaba hilibkooda waa isku mid waa arrin adag wey xantaasi waata wadaad iyo waranlaba cirbaha goysa ee wax inaga oo ka nabadgelaya ilaahay naga dhaafee uu aada u naadir yahay yar yahay in la iscafiyuun baa roonka oo marka xoogaa la joogaba mar la iscafiyo cafa allahu camaa salaka culimadu waxyaabahay ku cilaajiyaan waxaa ka mid a inaad qofkii xalaal weydiisato inaad ka toobad keento haddii waxyaabahaasi ay kuu suuroobi waayaan ilaahay inaad dembi dhaaf weydiiso naftii kibraysa inaad bal kibir jabiso qofkii aada xabatay aada ammaanto dadka hortooda ka ammaanto ilaahay aad dembi dhaaf weydiiso ilaahay u barido maxaasintiisa wixii wanaagsan u leedahay aada sheegto ka murugooto waxyaabahaasa lagu dhaafo ilaahay idankii waana dunuubta waaweyn silada iyo moobka iyo dilka iyo waxaasi xanta lamid waa min kabaa'ir dunuub allahuma fir dunuubana xadiidkan kale caaishaa warinaya وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبgu waxa uhi abغض الرiجاaل ilى الlah rag ilaahay xaggiisa waxa loogu necb yahay alأld ka qalafsan alkhasimu ee muranka badan ka doodiisu adagtee muranka badan aladka laftiisu waa ka doodiisu sii daranta alkhasimu waa calaa wasni facil facilu calaa wasni ashir sayaclamuuna man ilkadaabu اlashiru ashirun iyo aladun iyo waa waxyaabaha keenaya mubaalaqada oo macneheed waxa weeye waa ka murankiisu aada u badan yahay wa huwa alad اlkhisaam watundira qawma ludda luddan alalad iyo alkhisaam macnaheed waxa wey qofka muranka badan akhlaaqda wanaagsan ma aha muranka fiican muranka badan kafaa bika isman anlaa tazaala mukhaasiman nabigu wuxuu yihi dembi waxaaba kuugu filanba inaad noqoto qof murmaya un qof fadhi kudirira fadhi kudirir bay yidhahdeen markay qofka ka yaabeen murankiisa faraha badan qabyaaladuu ka murmayo siyaasaduu ka murmayo macnaha halkuu dig diinka baran lahaa dad wax ku kordhin lahaa tala bixin lahaa fikiri lahaa dikri samayn lahaa waa muran alla maxaa shaqadaasi nagu badana mid waliba wuxuu leeyahy aan la jabinin doodaada dooduna sideedaba mar haddaan diin iyo daliil lagu raadinayn oo laga midho dhalinaynin waxa ay ku wanaagsan tahay inaad iska dayso markaad aragto hebelinu hadalka kugu taagtaagayo iskaba joojiga khalaas waa doodii aan faa'iidada lahayn ama baatil uu qofku ku doodayo laakiin haddaad xaq ku doodayso diin iyo dunyo mid kasta ha ahaadee qancin aada u taagan tahay taasi waa arrin gooniya oo qofku dee usluubkeeda iyo aadaabteeda wuu maraya aan xanaaqa lahaynen xafiilta lahayne garawshiiyaha lehe xaq doonid lehe markaa qofka hadduu wixiisi ku doodayo waa ha isku hagaagsanaya diin iyo dunyo mid kasta taamaayo waa tan dee bilaa macnaha ama baatilka waxaanu lahayn qofku uu ku doodayo wamilu dalika aladi yujaadilu liidhaari diin illahi waiclaa'i kalimatihi wاduhuuri calى acdaaءi اlislaami bidaxbi xujajihim waraddi shubahihim qofka shubhadaa suulinaya ee baatilka hortegaya ee qancintooda ilahay baa wuxu uhi walaa ya'tuunaka bimahalin ila ji'naaka bilxaqi waaxsana tasiira mar kastay tusaale kuu soo qaataan anna xaqan kuu dhiibayaa iyo shay wax walba caddaynaya wajaadilhum bilatii hiya axsan waxaad kula doodaa dooda midhaha dhalaysa wanaagga badan baabkaasi halkaasuu ku dhammaado wuxuu ahaa akhlaaqdii xumayda la isu diidayay baabkanina waxa weeye attargiib iyadoo oo la isjeclaysiinayo في مakاrم الأkلاq أkلاaqda wanaagsan أkلاaqda wanaagsan marka usluubkanuu sheeku isticmaalay ee la xidhiidha dhismaha qofka ee la xidhiidha xulidda daliilada loo soo xulayo waxa uu ka duulayaa usluubkii ay had iyo jeer أhlu siyr والsluq أhlu sayr والsluq ilى الlahi tacaalى dadka hufnaanta nafta culimada had iyo jeer ka hadla habkay isticmaali jireen oo ah altakhali wataxalli altakhali wataxalli macnaa takhali inuu qofku isku sameeyo kolka hore wixii dembiya oo maaragtay uu ka tago iyo wixii xun dabeetana taxalli uu sameeyo naftiisii uu ku qurxiyo sifaatkii wanaagsanaa yatakhallaa min asifaati arabiila wuxuu ka dhex baxaya oo iska safaynaya sifooyinka liita wuxuu isku qurxinayaa sifooyinka wanaagsan waa shayga marka la qurxinayo marka hore waa la safeeyaa oo wixii saaran baa laga daadiyaa kadibna waa la qurxiyaa sidaa daraaddeed baa ilaahay jannada ma gelinayo qof dambiileah ee dembiga ama wuu ka soo daahirinaya oo naartuu gelinaya ama wuu ka dhaafaya dabeetana qofkii oo takhliye lagu sameeyey ayaa taxliyadu u dambaynaysa jannada lagu qurxinay marka usluubka weeye oo qofkii sidiisaba hadduu sifooyinkan xunxuun booshaaqayo uu wado dee muxuu qurux keeni hadduu imirka wanaag sameeyo haddana xumaan sameeyo haddana wanaag sameeyo saa isugu dhex wado waa waxaan loo baahan waxaan hagaagsanayn wey waxba uga ansaxayn sidaa daraaddeed ayaa labada arrimood ay u kala horeeyaan qofku intaanu bilaabin dhismaha waa inuu xumaanta hadmin ku sameeya iska dumiyaa can ibni mascuudi radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam nabigu wuxuu ihi calaykum bishidq arunta laasima arunta ku dadaala faina sidqa runtu yahdii ila albir waxa uu qofka ku hagaa wanaagga wa ina albira wanaagguna yahdii ila aljannati jannada ayuu qofka ku hagaa oo jannada wanaagun baa lagu galaa wamaa yazaalu rajulu ninku kama suulayo yashduqu inuu run sheego runtu ku dadaalaya wayataxaraa asidqa runtu ku dadaalaya yasduqu run buu sheegaya wayataxara sidqa runtana wuu ku dadaalaya xataa yuktaba ilaa lagu qoro cinda allahi ilaahay agtiisa sidiiqa run leh run badana lagu qoraya waiyaakum walkadiba idinka beentaan idinka digaya idinkiiyo beenta ayaan idin kala digaya been hau dhawaanina faina alkadiba beenta yahdi ila alfujuur qofka wuxuu ku hagaa waxa la yidhaahdo alla ka fogaanshaha waina alfujuura ilaahay oo laga fogaadaana yahdii ila annaar naarta ayuu kugu hagaa waa faasiqnimadii wamaa yazaalu rajulu yakdib qofku ma daayo inuu been sheego wayataxara alkadiba beentana uu ku dadaalo xataa yuktaba ilaa lagu qoro cinda allahi kadaaba ilaahay agtiisa beenaala lagu qoraya waa atar miiski ilaahay oo ay ku gashay taas miiski ilaahay haddii qofkii beenaala ay u gasho oo malaaigtu marka ay soo kala bixiyaan maalinta qiyaamaha magacaasi ka soo baxo arrin aad u adag wey muttafaqu calayh marka xumaantii beenta ayuu xadiidku ka warramay iyo wanaagga runta runtaana la isku dhiirinaya runtuna waxa weeye mudaabaqatu lkhabari lilwaaqic sida dhacay oo warkaagu waafaqsan yahay warkaagood waafajisa wixii jira iska daysa waxaan jirin xadiidkuna amar buu ku bixiyey sidaa ina alabraara la fii naciim oo dee samafalkiiba jannada kugu haagaya muminiinta ilaahay u ammaanay min almu'miniina rijaalu sadaquu maa caahadu allaha calayh muminiinta waxaa ka mida buu ilahay yihi qaar ka run sheegay wixii ilaahay kula ballameen ilaahay haddii uu maalin dambe dagaal rido wuxuu arki doonaa waxaanu samayna buu asxaabiga absiil anas la odhan jiray dabeedna dagaalkiibuu sidaa ku galay oo sidaasuu ku sheegay muu baqan sise aada u liidato wey beenta oo markaa qofkii uu waaqicii waajihi kari laayahay ka bareeri kari laayahay fulaynimo jirto wey markaa aynu soo marnay dee maslaxad ay ku jirto mooyaane wa can abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam nebigu waxau ihi iyaakum wadanna malahan idinka digaya fa ina danna maluhu akdabu alxadiid war oo dhanka ugu beensan wey muttafaqun calayh marka akhlaaqda wanaagsan waxaa ka mid a malaha tuhmaadda kaynu idhaahna wey tuhmaadda macnaha qofkii qof aan waxba aanu ku ogeyn waxun ku tuhmayo tuhmaadda horena waa usoo marnay xadiidka iyaakum ixdaruu iska ilaaliya wey waa qofka muuminkaa waxaa la doonayaa ee wanaagaad ku arkayso inaanad waxba xumaan ka malaynin qowlkiisa iyo ficilkiisa dhinaca dhinaca xun ha u kaxaynin ina bacda danni ismi waa kaa ilahay wey malaha qaarkii waa dee waa sunni malaha qaarkii waa mulaax malaha qaarkii waa xaraam kan xaraamtaa wey imika waxaan u malaynaya inuu hebelini wala waxaan u malaynaya inuu waktigii galay waxaan u malaynaya inuu sidaa noqday waa malayaal iska caadiya kuwaas laakiin malaha khatarkaai waa ka qof wanaagsanaan xumaan umalayna qofkii laakiin waxaa lagu ogyahay xun ee waxaa ka de had iyo jeer caadaystaha isaga qofku marka uu ficilkii lagu yaqaanay ku arko dee hadduu u maleeyo inuu dee ninkii isbiirtolaha ee marka horeba cabbi jiray ayaa qarmuun kaaga soo uray afkii markaasaad u malaysa inuu isbiirto soo cabaa tiro maraa u soo cabay wixii sii xilka lahaa waa lagu yaqaanay kaa markiisa horeba soo kala cabbi jiray marka horeba وعn أbي سعيidi الkdري رaضي الله عanه qاala qاala رasuul الlahi salى الlahu عaليه وasلم nabigu wuxuu yihi isagoo aadaabta wanaagsan ummadeena ku jahaynaya إyaaكum واljuluس waxaan idinka digayaa inaad fadhiisataan calى طرqaat wadooyinka qaaluu waxay idhahdeen ya rasuul الlah rasuulki ilaahayow maa lanaa nooma sugnaanin budun kaaftoon min majaalisina majaalistayada kama maarmi karno majaalistayada wadooyinka ku yaala kama maarmi karno markuu nebigu ui iska daayo wadooyinkaha fadhiisanaysaan baa waxay dhan waa majlis aanu fadhiisano dee kama maarmayn nataxadatu fiihaa waanu ku sheekaysanaa fagaarayaasha iyo maqaaxiyaha qaala markaa nebigu waxa uhi faama idaa abaytum de haddii aada diideen haddaad diideen faacuu waxaad siisaan aariiqa xaqa wadada xaqeeda siiya qaaluu waxay dhahn wamaa xaqu oo wadadu xaqanay leeda waa maxay qaala wuxuu uhi qadu lbasari waa indhahood ka laabata xaaraanta iyo dumarka eegidooda wa kafu ladaa iyo dhibkood dadka ka daysaan waraddu salaami iyo salaamta qofka idin salaamo oo ka qaataan salaamta walamru bilmacruufi waxa wanaagsan oo dadka meesha xumaanta ku samaynaya fartaan wannahyu cani ilmunkari waxa xun oo dadka u diidaan muttafaqun caleyh intaa ninkii karayow halkaas oo fadhiisa bu kii aan kari karaynowna iskaga dhaqaato way jirtay dee shawaaricdii ama madiine ama magaalooyinka meelo sida maqaaxiyaheenama kala ah oo maadaama dhulku kulayl ahaa iska wadooyinkana raacsan dhinacooda ah oo si uun loo yaro fadhiisan jira meeshu waa wadda waa magaalo waxaa soo maraya kii waalaa ee qaawanaa waxaa soo maraya ruuxii dumarka ahayd waxaa soo maraya wax u baahan in la saxo oo khalad ahoo waddada lagu hayo shaarica waaya qof u baahan in la toosiyo xumaana ku jira qof dee waddo fadhiya kii soo maraaba wuu salaamaya intan oo dhan ba kala hagaajiye buu nebigu calayhi salaatu wasalam xaqa waddada sii haddaanad meeshan waajibkeeda marinaynin dee iskaga dhurug buu nebigu leeya calayhi salaatu wasalaam marka in banaanka la fadhiistaa dhib ma leh oo xaaraan maaha waayo asxaabtuba dee nebiga may ku diideen ee waxa weeye waxay xaaraan ku noqonaysaa lishayin caari shay yimid xagga dambe kasoo dariya oo dee waxaan ka ku xidhana waxyaabahan ku xidhan oo aada ku dhacayso daraaddeed baa lagugu diiday ee banaankii aan intanba lahayn dee waad iska fadhiisanaysa isagu dhib ma leh waddada xaqeeda hala siiya buuri xaqeediina kuwayaalahaasuu ku sheegay nebigu calayhi salaatu wasalaam waa ishii oo la laabto qadulbashar ishu had iyo jeer wixii xaaraama de waa inaan lagu sii wadan haddii ishu ku dhacdo waa in qofka ka daayo ninkii waa inaanu gabadhii eegin gabadhiina waa inaan ninkii eegin eegmadan islaamku dee aad bu uga warramaayo aayadahana ilaahay uu ku sheegay eegmada xaaraantii inaanay banaanayn nebiguna xadiidkiisa saxiixa waa ku sheegay calayhi salaatu wasalaam waa min baab sadi daraa'ic almufsiyati ila alxaraam wixii xaaraama ayaa laga hortegaya iyaduna waa karaaha xaaraana way kugu ridaysa sidoo kale balaayo waa laga hortagaa islaamkuna hadiyo jeer sinadii iyo xumaanta ka hortagbu xalka uu uga horeeya waa ka hortag in wixii laga hortago eegmadii baa la diiday hadalkiiiyo sheekadii xaaraanta ahayd baa la diiday taabashadii baa la diiday khulwadii baa la diiday ninkiiyo gabadhi ay meel isla galaan intaasoo dham waxa weeye sinada ka hortageeda waa sinada albaabka ilahay wuxuui walaa taqrabu zina ha u dhawaamina u dhawaanshihii bay afartan arrimoodba noqonaya afartan arrimood buu adoo u dhawaaday qadu lbasar kafu ladaa inaad dhib dhibka ka dadka ka dayso dhibkaasi wuxuu noqon karaa markaad waddada joogto kii mara haddaad xamato kii mara haddaad faallayso kii waddada mara haddaad aflagaadayso waa dhib weyn dadkeennan dhallinyaradan bagaashlayaasha ama ho hooyada bahlaha yarana miisaska meesha ku iibiya iyo qolyaheena dharka iibiye iyo aad baa lagaga cawdaa intu shaaricii dadka ka fadhiisa la wada lahaa ee baabuurtu maraysa dadku marayay uu miiskii yaraa ku haysto haba ku haysto oo waa iska xayraano masaariifta ha ka helo uma diidanin intaa habay naga goosto uga daynaye laakiin dee hadduu inantii maraysayba dabada soo qabto ama xagga hore jiido ama uu ka khajilsiiyo si ay waxugaysato waa ayandarada haysta wey iyo adab darada inantani waa walaashii oo kale waa hooyadii oo kale markaasaa tii si aanay u dhaafin buu kusoo dhegaya wuu ishortaagaya de waa wax laga xishoodo wey marka gabadhaa haddii dee walaalkeed la socdo ilkaha ka soo daadiyo hadhow ohan doona hala ixaqo marka taa uga diga arbacadla isgaarsiiya haddii qaanidi ka joogaan oo busaaraddu iyo idin inaa hablaha tuujisaan iyay busaaraddu idin gaadhsiini oo gobonimo darre meesha waa la idinku diliya hiliblayaasha lamida hiliblayaasha dumarku aad bay uga cawdaa waxay kalifta inay uga tagaan macamididooda dheer oo dumarkooda ay meelaha ka iibsadaan haddii ay hore nooga marka ay dhaafaysay dee baayacde wixii u noqon waayo ay doonto inay dhaafto ama midi baabuu ka taagaya caaradeeda ruuxii oo sii jeeduu ka taagaya xaggaa dambe way dhacday ama qanjir buu ku nabaya subxaan allah qanjirkuna qofka waa sida xabagtoo kale oo ma ka go-o intuu kuaga ama dhiig buu ku saynaya bal ka war see wax looga iibsanaya noocaasoo kale taa lagu ogaado dee waa ciqaab jariimad buu qofkani galay in lagu eedeeyo dabeetana la xukumo wey oo garsoorka uu xukumo si aanay dib ugu noqon marka waxyaabahaasoo kale mujtamaca marka ay kusii socdaan waxaan loo dul qaadan karin wey asalkeedaba badownima inaga ayaa inagu badan baynu odhan karnaa ummadaha mutaxadiriinta ah ee iibka waxa la ydhahdo yaqaana qofka maantao dhan haddaad alaabtiisa fanadayso oo aad isku wada eegto oo aad fanashto oo aad dabeetana tidaa marka u dambaysa ii noqon mayso waayahay buu kule waad mahadsanta wixiisunbu iska laalaabanaya inaga wuxuu kuleeyahy haddaad mar baayacdo maxaad iga furfuray maxaad sidan ii odhanaysa maxaad ii baayacay haddaanaad iga iibsanayn waba laga yaaba kula dagaalamada waa badownimada marka waxaa inoo geeya ka fulada dhibka oo aad ka dayso dadka waddada maraya muslimka waddada maraya rag iyo dumar iyo maatida weliba xishoonaya ee xijaaban dhibka ha ka daayo ninka meeshaa fadhiga iyo ilaaqda iyo waxa ay hashaawaha ku sheegaan edabku daran raddu salaam assalaamu calaykum assalaamu calaykum assalaamu calaykum dadkii baa ku maraya kan muslimkee meesha fadhiya saaligana kusoo eegaya tani walibu ku salaamaya ka qaad ha odhan war salaam badana ila adaa meeshii fadhiistay la isku salaamayay alamru bilmacruuf wanahyu can ilmunkar arrin weyn wey adigu kol haddaad banaankaa soo fadhiisato ood indhahaagii ku arkayso xumaan la samaynayo dee waajibkaa u dhaqaaq oo xumaanta jooji oo wanaagga dadka far intaasoo arrimoodba waa ka hadlay xadiidka rasuulku sala allahu calayhi wasalam waxa iyaduna la mid ah irshaadu ibni sabiil galadad halkan soo fadhiisatay ka anbadayna inaad dee tilmaanto qofka waddada fadhiya qaar badanoo magaalooyinka ka yimi mid meel daydeeya ayaa ku soo maraya waar meel hebel meherad heblaayo meeday waroo dagata ka odhan ee waxaad tidhaahdaa halkaas wey halkaa weeyedhe halkaa weeye tilmaan qofkaad dee u malaynaysa inaanu balaayo la soconin kaasileeda koof buu la socdaa de garan maayaad odan waad kala eegi doonta ikaafat lmalhuuf waxaad saacidi doontaa qofka dee tabaalaysa mid gaajaysan baad arkaysaa tacbaas mid curyaana oo wax qaado u baahan mid ciiray oo garabka in la qabto u baahan adaa waddadii fadhi alicaanatu cala alxamd wixii lala rarayo icaanatu lmadluum midba agtaada laga helay waddadii aad fadhiday umidi tuug baa helay dee ka dhici meelaa soo fadhiistay banaanka kullu daalik de wayna wada saarnay marka horebe laakiin haddana dee hawlahaasoo dhan ninkii u bareerayo shaaricatan tii kalewna masaajidkaaga iyo gurigaaga iyo baheradaada wa can mucaawiyata radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam nabi maxamed wuxuu leeyay man yurid illaahu bihi qofka ilaahay uu la doono khayran wanaag yufaqihhu wuxuu fahamsiiyaa fi diini diintu fahamsiiya muttafaqu calayh man yurid illaahu bihi khayra qofku ilahay khayr la doono yufaqihhu wuxuu fahamsiiyaa fi diini diintu fahamsiiyaan marka xadiidkani daliil waxa u yahay diinta ilaahay oo la fahmo ayuu u yahay maaragtay ammaan weyn macnaha diintaada waa raasamaalka keliyaad leedahay raasamaalkaaga ubadkaaga ma aha ooridaada ma aha aqaladaada ma aha kaashkaaga ma aha tolkaaga ma aha qofka muslimkaa kaash raasamaalkiisa waxiidka koobaad waa diinta fahamku waxa wey waxa jira dad intay diinta yaqaanaan aan ku camalfalayn dad intay diinta yaqaanaan macnahay leedahay aan garanayn macnahay leedahay ila diinta fahamkeedu eeg man yurid illaahu bi khayran yucallimhu lama odhan ilaahay diintu baraa lama odhanine wuu fahamsiiyaa baa layihi fahamka iyo iyo way kala duwanyihin barashadu dad badan oo bartay baan garanayninba macnaha diinta macnaha diinta waxa wey maslaxadii ummadda maslaxadaadiiba wey waa dantaadii addiinu nasiixa buu nebigu saasuu ku tacriifiyey diintu waa danta ummadda waa danta dantaadii weeye aada ku noolaydeed ku dhibanaysa marka sirta shareecadaaba caynkaas maslaxadda addoomaha ilaahay u keenay iyo noloshu inay nacaha yeelato adduuniya aakhirada waxaa kaloo markaa ay noqotay inaad garato camalka qiimaha uu leeyahy ufaqihu fiqiga waxaa soo gelaya camalka waxani waa xalaal waxana waa xaraam camalkii tabiiqii aad dabiqaysay diinta eed camal ula imanaysa waa cilmi iyo camal wada socda iyo adigoo gartay maslaxadda diinta ku jirta intaasoo la isu geeyey baa ah basiira qul hadihi sabiili adcuu ila allahi calaa basiirati ana waman itabacani hada jibriilu ataakum yucallimukum diinakum marka inaynu diinteena ka qadna waa nasiibdar intaa kitaab halkaa masaajidada lagu akriyayo iminka masaajidka salaada subax baa lasoo bilaabaa duruusta ilaa sagaalka habeennimo ayay soconaysa kii jaamiciga meeluu kala qabsadaa buu heli karayaa kii maaragtay bilowga ahaa meeluu kala qabsado kii meel dhexaadka ahaa raggii dumarkii mid waliba meeluu kala qabsadaabuu heli karaya caalamulislaami meeltaa laga halaabo yar oba naadirda halkaasuu qofku ka sheekaynaya kursigaas u fuushan yahay kursigaa ayuu dhakadiisa fuushan yahay sidaasaa saddex sannadood ku dhammaanaya afar sannadood ku dhammaanaya kitaabkan aynu ku dhammaynaynaa ka dambe la bilaabaa ku dhammaanaya kadaa saasay ku soconaysa goordhow dabeetana adigaagii halkan intaasoo kasoo qalinjabiye kitaab ayuu kula murmaya markaad meeshii ugu tagto adiguna intaasoo xadiiskaad soo dhegeysa intaasoo xadiis adigii dhegeysa ayuu kula murmaya markaasaad arkaysaa qarka uu jafayo marka qancin kari may sida xalka kaliya kuu furan waxa weeye balota indhaha aada u dilaaci sida inaad tidhaa bal inakeen inakeeno halkan baa waxaanaad ka murmaysa lagaga hadlayaa baladaynakeen maalinta qiyaamaha kaa iyo ka caalimkaa isku si un bu ilahay xisaabinaya waxaa la yidhaha qofna caalimun bilcilmi qofna caalimun bilquwa midi waa caalim bilcilmi cilmigii caalimbu kuyo u yaqaanaa midina waa caalimun bilquwa awood buu lahaa inuu barto marka ninka awood uleh inuu barto ee baran waayey umuu ee cilmigii u aaba yeeli waaye kaarsin waayey sidii wax cilmilunbu ilahay la xisaabtamaya markuu idhaahdo jaahil baan ilaahay u ka ahaa waxaa oo sawti agtaada lagu akriyayay sawti agtaada lagu akriyaya tegi weyday muxuu markaa ilaahay ugu jawaabaya marka fursadda dadkeenu haysto in lagu baraarujiyaabaa muhiimaho e adiga lafsigaagu nebigu wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam laa yuuminu axadukum xataa yuxiba liakhiihi maa yuxibu linafsi qofku iimaan yeelan maayo walaalkii inuu la jeclaa jeer uu la jeclaado waxa naftiisa ula jecelaya taa ha u qaadan inuu xagga xoolaa inay iyo hunguriga dadku xaggaas umaadan walaa ukaxeeyaan jeerood walaalkaa la jeclaato waxaad naftaada la jeceshay haddaad jeceshay inaad cibaadaysato walaalkaa la jeclow haddaad jeceshay inaad diinta ilaahay baratood baranaysaad ku dadaalayso walaalkaa la jeclow kaa tolka tihiin tolku wax kaala anfacaya magaaladu wax kaala anfacaya sharkadu wax kaala anfacaya waa inagii tusaalaha usoo qaadanayne lahayn kitaabka iyo inaan soo qaadanin keliya laakiin dadkani hadday sidan iminka kusii socdaan oo balwadanna sidan ay usii wadaan qabyaaladana sidan usii wadaan waxaaba laga yaabaa muddo kadibba inaynu noqono in yaroo koobanoo dad waalan dhex soconaysa un naasun qaliil fii naasin kaiiriina majaaniin marka waxaa loo baahan yahay in dadkii loo gurmado dee ninba toban uu soo xareeyo saasoo kale masaajidka la keeno khayr almuhim cilmiga barashadiisu waa farad maaha sunne maaha ikhtiyaari waa farad lanno faradkii baan kaa ansaxaynba ilaa faradkan kale abaad la timaado waa nooca ufa farad qofku ilaahay khayr la doono ka aanu khayr la doonina diinna ma barto diinna ma fahmo marka khayrkiibaaba kaaga xidhanba diinta ilaahay ood fahamto yufaqihu fi diin diintu fahamsi marka dadkii diinta lagula dadaalo inay fahmaan haddii kale intaad fahamtay laftigeeda lagaa buufinaya ama lagaa diiran doona ha dhowto intaad fahamtay laftigeeda ayaa marka la isugu kaa tago ile mu'asisad dhan oo isku rakiban haddii aan la kala furfurin sharkeeda waa lagu liqi culumtuna way sii kala duwan tahay cilmiga markaa qur'aanka oo la barto kariimka ah tafsiirkiisa oo la barto xadiidka rasuulka sala allahu calayhi wasalam caqiidada iyo luqa alcarabiya intaa midna baran maysa haddaanad af carbeedkii garanayn luqada carabiga waa inaad garato kuwii imika halkaa alifka loo bilaabay qaar baa xadiiskan fasiraya laba sanadood bay dhiganaya hadda halkan u kaaryoonahana laga soo dhaqaajiyo dabeetana waxaa loo bilaabay alifkiio o uu dhameeyey alifkii dabeetana kutubtii yaryaraha buu dhameeyey afcarabigiibuu dhameeyey khayr alaas iyo sheekh mubaarak iyo kutubadiisa dabeetana raggii waxaabay nala dhegaysanay iyagii baaba sii dhigayaba wax oo afar sanadood gudahood qofka faahimka ah afar sano ma gaadho oday ka yartayba laba saddex sanadood waa dhiirinayna waaya de arrimuhuna way kala yihiin marka haddii la idiin sheego oo aanu idiin sheegno dee xilkii baanu iska ridayna marka hebeliima sheegin dee meesha ma taalle hebel uu diirunbay de ku haay diirunbay ku haay ama isyeelyeelag alculuum sharciya culumta sharciga ee axkaamta iyo xalaasha iyo xaraamta iyo saa la xidhiir iyo wixii lagu fahmayo luqada carabiga yuuti lxikmata man yashaa waman yuuta alxikmata faqad uutiya khayra kaiira ilahay xikmadda cidduu doonuu siiya qofka xikmadda la siiyeyna khayr fara badan baa la siiyey wamaa yadakaru ila ululalbaab aqoon-yahanna laguma tilmaami karayo qofku shahaadada u saraysa b h d hadduu sito oo diinta ilaahay waxba aanu ka garanayn quraan iyo xadiidkoona aqoon-yahan odhan mayne aqoon-yahan odhan mayne farhunguri unbuu yaqaanaa sida loo yaro qaxweeyo loogu qaxweeyo taa dhakhtarnimada ama injineerinka ama beeraha ama gadaa wakada dee kan iska jaahilkeen waxna qorin waxna akrinina isna wuu shaahaynaya un oo in lacaga uu xidxidhaya dee kanna wixii uu ku shaahaynaya unbuu soo bar laakiin aqoon-yahanka dhabta ah waa qofka ilaahay af yaqaano taa miyaa la diidaya qofka ilaahay ka turjumaya ayaa aqoon-yahan lagu tilmaami karaya ilaahayna caabudaya cilmigii samaawigaana haya kuna camal falaya isgamadihiinuna aayadda ilaahay waxa uu ku yihi aman huwa qaanitun aanaa leyli saajidan waqaa'ima yaxdaru alaakhira wayarjuu raxmata rabbi قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب waa qof ilaahay u taagan oo caabudaya habeenkii iyo maalintii iyo aayaadka ilaahay akriyayo oo khushuucsanoo kaasi miyuu la mid yahay mid aan aqoon lahayn ka aqoonta le iyo ka aan aqoonta lahayn miy ka aqoonta le waa kaa lasoo sheegay laakiin ummadaha shisheeye ean islaamka ahayn baa waxay ku sheegaan aqoon-yahanka qofka aqoonta maadiga ahun yaqaana ee diinta aan waxba ka aqoonin kaasu waa mutacalimiinta mujtamaca marka la qaybinaya mutacalimiinta indheer garadka kuwaasu waa qolo dhalinyarada maxaan ku dhahda haweenka culamaa udiinka kuwaasna waa qolo soo saa looma kala qaybiyo culamaa udiinka indheer garadka iyo aqoonyahanka iyagu maaha way ka hadhay ururada haweenka iyo waxaa lagu daraya dumarka iyo iskaashatooyinka iyo kuwaasay ku jiraan bal adigu dhegeysta madaxdeen markay khudbadaynayaan iyo tijaarta iyo wadanka iyo saasaa loo qayba intellectualska iyo aqoon-yahanka waa dabaqadaas wey waxa weeyaan waa muscadii iyo khadkii kasoo faruurmay isticmaalka isticmaalka kasoo faru markaysaa leenahay aqoonta maadigaa ma xaqirayno aqoonta maadiga qiimaheeday leedahay waana waxa gaaladu maanta ay nagu faanaan aqoonta maadigaa ee cilmiga adduunyada lagu qabsade lagu horumariyey ha sax wey waa ka horumarayna laakiin waxaynu doonaynaa qofku dee diintiisa iyo dunyadiisaba inuu yaqaano intaynu doonaynaa waa intaas diintii waa inaanu jaahil ka noqonin isagoo intaasoo jaamacadood ka baxay oo soddon sannadood wax baranaya ninkii soddon sannadood buu wax baranaya bal ka waran faatixadana ma fasiri karayo juscamana ma akriyi karayo maxaad ku sheegi karaysaa markaa taynu dhaliilayna waa sidii culimadii hore ahaayeen qofku isaga oo wadnaha qaliinkiisa samaynaya oo diyaaradda duulinaya waanu bukhaariga iyo muslimkana akhriyaya inaynu rag saa u fikiraan baynu doonayna culimadii hore ninku isagoo jaraaxa oo loogu yeedho qaliinka berigii hore oo loogu yeedho cilmulfalaga iyo hawada oo loogu yeedho cilmiga beeraha ayuu haddana xalqadan buu labadaba ku waday xalqadan masaajka labadaba laga waday saynu u baahanay waa saas wey markaasaa kii sayniska ku hawlanaa iyo kii kimistariga ku hawlanaa iyo kii cilmiga meerayaasha ku hawlanaa aayaadkii ilaahay oo wuxuu arkayaa qur-aankii uu ka waramayo markaasuu macaan u yeelanaya cilmiga maadiga ah ayuu ka dhex arkaya aayaadkii ilaahay aynu ka hadlayna waa taa weeye arrintaas waa arrin ku jahaysanaya fariin aynu dirayno dadka mutacalimiinteenna mutacalimiinteena waana halkii hore waa laga soo guuray halkii hore berigii ingiriiskii iyo isticmaalkii iyo iminka waa laga soo guuray isbedel baa jira dadka muslimiinta ah weliba dhallinyaradooda ay u jahaysteen diinta islaamka markay inaan ka haray وعn abi darda radia allahu canhu qaala qaala rasuulu lahi sal اllahu alayh wasalam canaan kale maaha macnaha waxa weeyaan dee yaynaan isdhaafinin kitaabka kitaabka haddaynu xaggaa dambe isu dhaafino berigii maka iyo berigii madiine iyo qarnigii hore iyo haddaynu kitaabka dee bilaa kitaab baynu soo baxay laakiin kitaabku waa diintu gebigeeduba noloshay saxdaa marka noloshaynu ku saxayna waaqicaynu kusoo jeedinayna saynu uga jeedna waa intaa wey wamaa musiiun man caataba baa la dhaha qofka kucanaantaana kuusabafale kuma xumayn can abi darda radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam nebigu waxau ihi maa min shayin shay ma jiro fi lmiisaani afqal miisaanka ilaahay kaga culus min xusni اlkhuluq akhlaaqda wanaagsa akhrajahu abu daawud watirmidi wasaxaxu xadiidku waa xasan ama saxiix min xusni khuluq akhlaaqda wanaagsan wax kaga culusi ma jiro miisaanka ilaahay maalinta qiyaamaha marka dadka wax loo miisaamayo marka wax loo miisaamayo akhlaaqda ayaa ugu miisaan badan kifada waxyaabaha la saarayo maalinta qiyaamaha xusn khuluq marka sideedabana akhlaaqda midna waxa weeyaan mid jibili oo ilaahay uu qofka ku abuuro khilqi oo qofka lagu abuuro midna waa mid muktasab ah oo qofku shaqaysto marka diinta ilaahay barashadeeda iyo fahamkeeda iyo ku camalfalkeeda ood isku adkayso akhlaaqda wanaagsan bay kuu kasbaysa marka dee tan ilaahay qofka u abuuray waa halkeeda ee bal sii muktasabka ahayd aad ka kasban lahayd diinta iyo sharciga iyo dhaqanka fiican taa isku day ilaahay baa markuu ka warramaya diinta ayaa wuxu uhi sibqat allah waman axsanu min allahi sibqa waa rinjigii ilaahay ilahay ayaa ka rinji wanaagsan sibqadu waa bahalkana subi baa laydhaha bahalka rinjiga imikaas carabiga subi baa laydhaha ninka mariyana sabaaq baa laydhaha marka sibqat allah sidaa jawiga qofka sidaa masaajidka uu u bedelay sambarkaa iyo dhalaalintaas ila markii uu bahalkii sibirka ahaa iyo imika dee isku mid maaha uu kala dhalaal roonya sidaasoo kale qofka diintu ka dhigta hadduu xataa dabeecad xun yahay diintunbaa dhagax u dhigay oo inaga joojinaysa wallahi ninkaa haddaanay diintu inaga haynin wadaadda wadaadka qaar markay dadku sacaadeynayaan inuu ber hore inuu kala tegi lahaa bay dhaadan diinta inaga haysa hebel manaa way dareemeen qofkani dabeecaddiisii adkay diintu jafjaftay wax ka saxday taasumaynu baraarujin labada qayboodba mid ilahay u abuuro qofka iyo taa laga kasbanayo sharciga wa can ibni cumara radia allahu canhuma qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam nebigu waxa uu leeyahi alxayaau min aliimaan xishoodku iimaanku ka mid yahay muttafaqun calayh xishoodku iimaanku ka mid yahay xishoodku waxa weeye laga xishoodo wixii xun ee xishoodka xaqa laga xishooda ma aha xishoodka aada ka xishooto wixii xun weeye marka xishoodkaa wixii xunuu qofku ka xishoonayo ee diinta islaamku ay ku tilmaantay inuu xun yahay wixii dhaqanka ku xun ee diinta ku xun ee dadnimada ku xun waxba ha kala qaadin dhaqan iyo diin la kala qaado lama ogola waxaad iska tidhaahdaa wixii diinta ku xun haddaad tidhaahda wixii diinta ku xun macnaheedu waxa weeye waa wixii dhaqankana ku xun dadnimadana ku xun adduunyadana ku xun aakhirana ku xun ereygaasaa ku wada koobaya marka ha kala qaadin diin iyo dhaqan kala baxsani ma jira asalkeeda dadka qaarkood baa u fahamsan diintuna inay wax tahay dhaqanka soomaaliguna inuu wax yahay markaasaa waxay odhanayaan wixii wax u dhimaya diinteenna iyo dhaqankeenna miyay kala socdaan labadaas diinta laftigeeda aba dhaqanaba caashaas sirta fahamto waxay tii addiinu maa yudaan diin waa wixii lagu dhaqmo un dhaqankaa diin laydhaah marka haddii dhaqankeennuna wax gooniya yahay oo markuu doonayana shareecadda ilaahay waafaqaya markuu doonayana khilaafaya kaa halkaa inaga dhig dhaqanba maayo dhaqankeenu inaga waxa weeye wixii diinta waafaqsanuun ama soomaali ha lahaado ama carab ha lahaado ama china ha lahaado dhaqan waa wixii diinta waafaqsanun baa dhaqan inoo ah kii kale gabadhii la gudayay dhaqan miyay noqonaysa ee la rifayay tii la dhabargaraacayay lala tegayay dhaqan miyaysa geelii la qaadayay dhaqan miyuu yahay dadkii inta istilaah la odhanaya waxaa inoo xeera inaynu ma kala qaadano dhaqan miyaysa inantan isqaawinayse garaashka gashane timaha tidcatee qaawisay saase ahaa darigii hore dhaqankii baadiyo dhaqan miyay noqon marka wixii noocaa ahaa ee islaamka khilaafsan oo dhan kun soomaaliba ha isugu tagaane ama intaasoo dhan soo jireen ha ahaadee xaaraani waa xaaraan jinsiyaddii iyo qowmiyaddii doonaysa baa la kumaa marka waxba haynoo kala qaadina waxaa tiaa wixii diin ku xunun dheh intaasa kusoo ururinays dhaqankaagu waa diintaa alxayaau min aliimaan ragguu ku wanaagsan yahay xishoodku dumarkuu ku wanaagsan yahay madaxduu ku wanaagsan yahay ka wax cunayu ku wanaagsan yahay ka wax guursanayo ku wanaagsan yahay alxayaa xishoodka wixii xun laga xishoodo laakiin xaq laga xishoon maayo inaad adigoo nin weyna gaboobay su-aal weydiiso aada ka jaahiltay xishood ma leh inaad jahligaaga qirato xishood ma leh o maxaan ku idhaahdaa adiga oo nin weyna inaad wax barato xishood ma leh marka waa waay waa tusaale un laakiin wixii xaqa isagu ka xishood ma leh sidii ay ku halqabsatay gabadhii reer ansaareed ee nebi maxamed u timid ee tiri in allaha laa yastaxii min alxaq fahal cala almar'ati min guslin ida xtanamat ilaahay wixii xaqa kama xishoode hadday islaamtu isku jinaabooto miyaa lagu leeyahay maydhi ha buu nebiguna yidhi hadday wax aragto alxayaau min aliimaan wacan ibni mascuudi radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nebigu waxa uu leeyihi ina mimaa shay waxa ka mid a adraka naasu dadku ay ka soo gaareen min kalaami nubuwati aluulaa nebinimadii hore xigmadaheedii iyo hadalkeedii waxyaabaha la isgaarsiiye laga soo gaadhay waxaa ka mid a sidan idaa lam tastax idaa lam tastaxi marka aanad xishoonin fasnac maa shita waxaa doonto samee waxyaabaha qaarkoodna sidaynu habeenkii dhaweyto soo sheegaynay naskiguu galaa waxyaabaha qaarkoodna naskigu ma galo waxaynu uga jeednaa diinteenna waxaa macruuf ku ah shay la yidhaahdo naski oo nusuusta qaarkoodna waxay nasakto nusuusta qaarkoodna la nasakho oo laga odhanayo shaygaasi berigii hore wuu jirayo waa la nasakhay marka waxyaabaha naskigu uu ku kooban yahay waxa weeye amarki iyo nahyiga amarka iyo nahyiga wixii la isfaray iyo wixii la isu diiday laakiin waxyaaba aan la nasakhin baa jiro oo kamid a arrimaha caqiidada oo ka uu ka mid yahay akhbaarta iyo wixii wara qisadaasaa la nasakhay ma arkaysa liannahu qiso la nasakhay macnaheedu marka hore waa inay beenahay ilahayna waa ka mamnuuc waa ka mustaxiil beenta subxaana watacaala kalaamkiisu waa sidqi marka qisaskana lama nasakho akhlaaqdana lama nasakho usuul alakhlaaq usuusha akhlaaqdu siday shuruucdii hore u jirtay ayuubay sharcigeennana u jirtaa sidaa daraaddeed buu nebigu uhi inamaa bucitu liyutamima makaarima alakhlaaq aniga waxa la igu soo diray akhlaaqdii ambiyadii hore iyadoo jirta uun inaan sii dhammaystiro marka waxay arrintani ka warramaysaa akhlaaqda aan la nasakhin weeye sidaa daraaddeed hadalladii ambiyada hore laga dhaxlay waxaa ka mida qofkii xishoon waayo waxaa doonto samee maxaad u fahmi kartaa marka adeeraygaa sidiisa u dhadhamiso dee waxaad u fahmi kartaa in ay hanjabaadi meesha ku jirto waa tahdiid iyo hanjabaad haddaad qof tidhaahdo hebelow waad imaqli weyday soomaa waxaad doonaysa samee intaasun baad ku timi ka ku-ag joogaa dee miyuu odhanayaa waa loo fasaxay hebel xumaanta ka ku-ag joogaa odhan maayo waa loo fasaxay hebel xumaanta laakiin wuxuu odhanayaa wallaahi waa loo hanjabay ninkii hebel sidaasu u fahmaya luqadiila waxay leedahay mafhuum iyo manduuq la fahmayay leedahay marka ninkii xisho qofkii xishoo waayaa wuxuu doono ha sameeyo xumaanta dhankuu doono ha urido waxa ka gaadha wuu arki doonaa isaga ayaa go-aankiisa tallaabadaa xuna uu qaaday fuudkeeda kulul bucab marka dhanku doonaha u wadee waad arki qofka xishoodaa wax walba ma sameeyo qofka aan xishoonin baa wax waliba xalaalo noqdaa wacan abi hurayraa radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam nebigu waxa uu yidhi almu'minu alqawiy qofka mu'minka ahee xooga badan khayrun wuu ka wanaagsan yahay wa axabu ila allah ilaahay xaggiisana waa laga jecel yahay min almu'min adaciif qofkii mu'minka ahee daciifka ahaa wa fii kullin khayrun labadoodabana khayr baa ku sugan ixris ku dalaal qof yahow muslimka ahi maa yanfacuka wixii wax kuu taraya adduun iyo aakhirada wastacin billaah ilaahay garabso oo ilaahay kaasho walaa tacjiz ha caajisin oo ha tabar daraanin wain asaabaka shayun haddii uu balaaya kugu habsato ama wax kugu dhacaan ama wax ku seegaanood calaf weydo aad doonaysay falaa taqul ha odhanin low annii facaltu kada haddii aan sidaa samayn lahaa kaana arrinku wuxuu noqon lahaa kada wa kada sidaa iyo sidaa walaakin qul waxaad tidhaahdaa qadarullah wax ilaahay qadaro weeye wamaa shaaa wuxuu ilaahay doonana facala wuu sameeyaa waxa lagugu diiday haddii waxa lagugu diiday baa lagu sheegaya fa ina low ereyga low ah oo haddii ah waxa weeyaan waa shayga la yidhaahdo qoomamada taftaxu camala shaydaan shaydaanka camalkiisa iyo inuu kuu howlgalo oo uu kula soo kaco ayay furaysa taftaxu camala shaydaan shaqada shaydaankay fura u tahay qoomama iska qoomamaynta akhrajahu muslim marinta nebi maxamed uu talooyin bixiya calayhi salaatu wasalaam waa xikmadihii waxyaabihii lagu fahmayey diinka marka u horeeya qofkii mu'minkaha marna qawi buu noqdaa marna daciif marka qofka qawigaa buu ilaahay ka jecel yahay kana khayr badan ka mu'minkae daciifka ah maxaynu ku fasirnaa waxaynu idhahnaa midna waa ka muluqyada waaweyn ee xooga midna waa ka daciifka ah oo kaa daciifka ana ilaahay ma jecla kan xooga weynna uu jecel yahay oo saasaynu idhahnaa dee kan ilaahay baaba daciifiyo sidaa loo abuuray ama xanuunba ku ridayoo dee xanuunkiisanaabu ilaahay ajir kaga doonayaaba laakiin quwadani waxa weeye quwadii iimaaniga ahay weeye waa quwadii la xidhiidhay camalka iyo cibaadada iyo juhdiga sidaa daraaddeed baa ku naxiif ahoo liita uu ku xoog weyn ayuu ka qawisan yahay waa ka qawisan yahay abubakr sidiiq radia allahu canh waynu soo marnay inuu nebiga uga cabanayey weydnimo daraaddeed inay maradu ka dhacayso ma soo marnay markuu nebigu uhi war guntiga waa xaaraane shullaha dhigin oo dhulka ha kusii daynine qofka intaa usii daayana dee naarta weyn ayaa wuxuu ihi hadda anigaba mararka qaarkood maradu way iga dhacdaayo dee keliyo buuranna male badi buuranna ma lahae waa ninkaa iska maaragtay weyda ah marka way iga siibataa oo kor baan usoo yaro qabtaa ayuu hi adigu mahi dadka kibir waxaa u samayn liiskaa kuma jirto iska dhaaf uu ka saaray isaga liiskaa marka waxaynu uga jeednaa asxaabtii ilaahay oo isu wada yimi oo markii nebigu dhintay wada barooranaya macnaha wada ilmeeyey iyo cumar oo seefla booday oo xayraamo i nebigu wuu seexday mabuu dhimanba oo meeshiiba isku dhalaasho la isla wareeray ayuu istaagay markaasuu mowqif gaara buu qaatay markaasuu dadkii oo dhan ka quwad batay abubakr jahayntii uu jaheeyey baa keentay kii wareersanaa inuu wareerkii ka dego seeftii iska dhigaan aqoonsadaan aayaadkii iyo daliiladu akriyay waa midho qoran wey wuu ugu quwad batay isagoo ugu weysan kalabarh baa carab oo dhan inteedii badneed way ridowday islaamkii baa laga noqday markaasuu yihi dagaalkan yurub kuwada waan ka joojinaya kuwanaan ka bilaabaya islaamkii balaayaa ka dhex tooste horta halkan aynu ka bilaabayna cumar baa waraan ka bilaabina waa shahaadanayaa dada shahaadanaya haynagu layn maya maya shahaado bilaasaki arrin ma hayse waynu ka bilaabaya dee wuu ku qanciyo saasaa ilaahay islaamkii go-aankiisu isku dejiye almuhim waxaynu ga soconnaa taasi waa iska badihii wax iska macruufa way sii iftiiminaynaa une waa quwada iimaaniga ah iyo quwada ilaahay uu qofka ku abuuray mawhuubka ah ee ay u baahan yahay qofka qaa'idka ahi weliba qofka qaa'idka ahi wuxuu u baahan yahay quwo mawhuuba oo ilaahay uu ku abuuray waxyaabaha lagu xulayo ayay ka mid tahay almu'min alqawiyu khayru waaxabu ila allah camalka iyo cibaadada ayaa qofka ruuxdiisa iyo tamartiisa kor u soo qaada oo qawi ka dhiga jirhkiisu weydba ha ahaada sidaa daraaddeed baa qofkaa daciifka haddii iimaankiisa iyo rawxaaniyaadkiisu ay dhisan yihiin wuxuu xamili karaa kaashilisi waxaanu xamili karayn ayuu xamili karaya waay wa fii kulli khayr intaasay faa'iidadu halkaa bishaara ka dhaca waa layna dabaqabateey wa fii kulli khayr labadoodaba khayr baa ku suganoo mar hadduu ashahaadani islaam yahay khayr wuu leeyahay waase laga khayr badan yahy ka daciifka taasi waa mid marka macnaheedu waxa weeye shaqooyinka cidda aynu xulayno iyo cidda mas-uuliyad lagu aaminayo iyo dadka sidaa loo soo kala horreysiinayo waa qiimayn waxa weeye quwada uu qofkani leeyahay wey ina khayra man istaajarta alqawiyu alamiin yaa yaxya khudi ilkitaaba biquwa ilaahay baa reer banu israaiil la hadlo wuxu uhi khuduu maa aataynaakum biquwa shayga loo yaqaano casrigeennan fii cilmi alidaara cilmiga maamulka markay ka warranaya qolada idaaraduba waxay idhahdaan aljidiya aljidiya shaygan waxaan qofkan waynu dhab ka yahay oo aanu ku dheeldheelayn oonu ku dhex safaadayn ee ay waxba aanay uga danbayn shaqada uu qabanaya kaasi waa mid waxay inta badan dee dadku diin iyo dunyaba uu ku kala tegayna waa ka qofku markuu diin baranayo ama cilmi baranayo ama cibaado samaynayo qawi hadduu yahay dadka uu ka dheeray qofku markuu wax maamulaya ama ummad hogaaminaya hadduu qawi yahay ammaanadiina leeyahay ummad wuu ka horeyn wuu ka horeynaya taasaa lagu kala tegay quwadaah ummadahan adduunyada xaggaa loo sii eegaya mucaawanada laga sugaya alaabta laga sugaye lale way horu mareen shaqadoodii adduunyadun bay quwo ku qabteen quwa ayay ku qabteen inaguna waynagaa gidaarada ku qayilayna ee waktigeeni dee uu ku tegay fadhiga ixris calaa maa yanfacuka buu nabigu kuleeyahay isagoo kula hadlaya war wixii ku anfacaya ku dadaal tala ka dambayso maa marka diinta wixii diinta ku anfacaysa ku dadaal diintu waxaan ku anfacayn ma lahayn adduunyadana wixii ku anfacaya ku dadaal tallaabadaad qaadaysa iyo meeshaad u kacaysa iyo halkaad ka hawlgelaysa iyo halkaad wakti ku bixinaysa bal inay ku anfacaysa iyo in kale ka fiirso wixii ummadda wuxu taraya ha adiga wuu ku anfacaya wixii shaksigaaga wuxu taraya saa uga fikr waxaa tidhahda war horta waxaan maxay aniga ii tarayaan warta waxan maxaa iigu jira faa'iide ah saa u fikr wastacin billaah quwadaada iyo dadaalkaaga toonaha kaashanine adigoo quwadii iyo dadaalkii samaynaya wastacin bilaahi ilaahay garabso wehel ka dhigo iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin saasaynu leenahay ilaahay ow adigaanu garabsanayna marka dadaalkii waynu samaynaynaa laakiin tan ummadaha kale gaalada waxaynu kaga duwannahay wastacin billaah mar walba ilaahay ilaahay ilaahay ila qabo ilahay ila qabo ilaahay isakir ilaahay waa ducadii walaa tacjiz ha isdhiibin weeyo asalkeedaba qofka umuurta ka midha dhaliya ummadaha badbaadiya waa dadka aan caajisin caajisin way isdhiibin adduunyada la qabsoo wax walaad wadaado sidaad u wado uma socdaa turunturooyinkeedaa badan turunturo marka ay timaadana sida looga tallaabsanaya waa sidan hadduu shay ku asiibaha odhanin low anii facaltu kada kaana kada wa kada haddaan saa samayn laha saa iyo saasuu samayn laha wixii ku dhaafay waxba haka murugoonin wey macnaha waxaad doonaysay baa suurogeli waaye ha murugoonin waxaanad filaynin baa kugu habsaday ha murugoonin maadiga ha ku mashquulin ee mmaadi xaadirka iyo mustaqbalka xaadirkana ufikir mustaqbalkana ufikir xaadirkana fuli mustaqbalkana ufikir waxaa imika joogana wax ka qabo mustaqbalkana u fikir maadiga laakiin haddii nebi maxamed u fiirta calayhi salaatu wasalaam hadigiisa marka arrimo dhacaan dagaal baa dhacayo waa lagu jebinaya uxud iyo xunayn iyo bal taarikhda dib u akri tallaabooyinka milatarigu qaadaan iyo dadka gaashaandhiga ku hawlani mabuu qaadinba nebigu mu odhan bu oraaleen bal isu keena horta sarkaalka khaldamay kunuha o kuweebaa ayiday halkee colkan laga soo dhacay siraasada intaa hala xidho intaana hala dilo qaarkood muu canaananin cid ballamuu habal colkii markii la kala foob qaaduu bu oryaale qaar maxay arrintii ku dambaysay imisaa dhintay imisaa nool isu kaalayo cadowgii halkan u fadhiyaaye dib inoo abaabula si aanu u malaynin inaynu adhax jabnay usoo wada diyaargarooba waynu ku laba kaclaynaynahay halkaasuu ka bilaabay islaamihiisu wuxuu ka doonayay markay fulin waayaan ma canaanto maxaad u yeeri weyde ma idhaahdo nin baa wax khalday maxaad u samaysayba ma idhaahba dibba uma noqdaba horuunbuu u soconaya saasuu ummadda ku horumariyay nebigu calayhi isalaatu wasalaam istraatiijiyad weyn marka ereyga low buuri low waxaad ku qancisaa qadar ullahi wamaa shaa faca ilaahay baa qadaray ilaahay baa qadaray macnaheedu maaha inaan la xisaabtamayn hadda oo marka hore takdiib baa la samaysanayaa balaankii baa la samaynaya kolkaasaa tanfiid lagu xigsiinaya la fulinaya kolkaasaa muxaasaba la samaynaya muxaasaba muxaasabadu macnaa waa in la xisaabtamo waxaasaynu fulinayna kow waa la fuliyey dib waa in looga xisaabtamaa la idhahdaa maxaa inoo fulay maxaase fuli waayey marka laakiin la xisaabtamayo dee in la murugoodo la warwaro la walaaco maaha oo wixii hore lagu mashquulo laakiin qofkii ku fashilmayna waa in laga daayo wixii ina fashiliyeyna waa in la iska daayo waxa wax ku soconayaana waa in lagu tallaabsado muxaasabada waa noocaas ayaan la xisaabtamin macnaheedu maaha marka low lagu leeya ilaa wax walba waa in ishkaalka laga saare low camalka shaydaanka ay kuu furta ar haddaan saas samayn ah innaga way ka maamaana waxay dhahaan mayd baa canaan waaye mar alla markay dhintaa bay odhanayaan muxuu halkaa miyaaba lamba mari jiray waddadaas khatar ba hel taasuu ku jiray gaarigu marka hore buu markii hore u khaldanaa maxaa meesha geeyey mayd baa canaan waaye iyo goor buu go-ay warya argoor argoor khayrle muu go-ine wakti la-aaso oo dadku wada jooga muu go